xilli burbur xooggan uu ka soo gaaray waddooyinka magaalada gaalkacyo roobka deegta ayaa waxaa dayactir ku bilaabay dhalinyarada magaalada oo isxilqaamay inta badan waddooyinka burburay ayay u sameeyeen meelaha godadka ah buuxin iyaga oo sidoo kale qashin badan oo ka dhashay daadadka ka aruuriyay waddooyinka cabdishakuur sheekh maxamed cismaan ayaa ka waramaya ololahan ay ku dhisayaan waddooyinka alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh runtii sidaa la socotid ba magaalada waxaa ka da-ay roobab xoog leh roobkaas waxay reebeen meelo oo biyo kayd ah la haray biyaha xoogooda waa ay gudbeen laakiin biyaha magaalada ku haray biyahaasi waxaa ka dhalan karaa cudurro iyo waxyaalo la halmaala waxaan rabnaa marka inaan ka hortag samayno oo dhulkii la xabaalo oo la kediso biyihiina aan la jarin oo la xirin biyihiina say u socdaan dhulkiina meelihii gudbidnaa la xabaalo shaqadaas ayaan isku xil saarnay annagoo dhalinyaro ah oo magaalada gaalkacyo u dhalanay insha allahu haddana waa bilownay saakay meel fiican ayay noo maraysaa waana dhammaystiri doonaa wixii naga dhiman cid kasta oo caawin aan u heli karnana insha allahu waa u qaylo dirsanaynaa kana xari mayno ilaa shaqadaas aan fulino runtii waxaan saacidaad xoog leh ka helnay ganacsatada oo ayaguna markaas kaalmo xoogle ku bixiyey sida cabdulqaadir kabax kabax oo kale runtii shaqadaasi waa inaga saacideen haddana waxaan rajeyneynaa in qolooyin kale aan u cabasho dhisano sida hay-adda musiibooyinka iyo ergaarka deg deg ah maamulka dowladda iyo haddii alla kuinmahayo dhammaan jaaliyadaha caalamka waxaan leenahay magaaladan gaalkacyo waxaa saameeyey roobkii oo runtii waxaan u baahannahay intaan caafimaad darra ka imaan runtii in la dadaalo oo la shaqeeyo oo dhulka la kediso oo dhallinyaradu kacdo oo runtii xooggeenna iyo murugeenna aan ku bixino waxaa jira waxyaalo u baahan xoog energy in lagu bixiyo iyo waxyaalo dhaqaalo u baahan runtii dadka waxaan ku wacyigelinaynaa inay iska kebisaan dhiiqada hortooda taalla waxaa arkaysaa nin guri qurux badan dhisay oo hortiisa dhiiqa jiifto wax yar oga baxaya waxaan marka dadka inaan wacyigelinno oo dhiiqada la iskaga kebiso annagoo dhalinyaro ahaan aan si mutadawaca aan ku kebisno dhulka oo dhalinyaro xoogooda ay ku bixiyaan dadka dhiiqoda hortaallana ay dhaqaale bixiyaan oo dadkaasi dhulka ay iska kabisaan annaguna aan caawino oo la shaqayno kuna boorino inay iska kabisaan kana caawino inaan la kabisno oo xooggeena ku kala bixino sidoo kale waxaan kaalmo xoogle ka filaynaa master liwan shuluq siyaasigeena caanka waxaan leenahay boqol lowri noo ballan qaaday inuu nagu caawin doono haddii aan shaqada bilowno roobka dayrta oo ka da-ay dhammaan dalka ayaa saameyn xoog leh u geystay waddooyinka magaalada gaalkacyo waxaana taasi dhib weyn ku qabaa gaadiidka magaalada u kala guusha